tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
kulanti waxaana wanaagsan khayaarta hawada naga dhegaysataa idilkiima meel weliba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda oo hadaan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka faaqidaadda waxaan kaga hadli doonaa saameynta caabuqa coronavirus oo dunidao dhan kusii faafaya dowladda soomaaliya oo war culus ka soo saartay sheegtana in shan milyan oo dollar loo qoondeeyey la tacaalidda coronavirus sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka ayaa sheegay in muddo shan iyo toban maalmood ah oo maanta ka bilaabanaysa guud ahaanba la xiray goobaha waxbarashada sidii iskuullada iyo jaamacadaha sidoo kale waxaa laga digayaa goobaha la isugu yimaado iyo xafladaha in dadku isugu yimaadaan iyadoo horey dowladdu ay u joojisay duulimaadyada dalka dibaddiisa ka yimaada iyo weliba duulimaadyada aada haddaba waxaan eegi doonaa dadaalada ay dowladdu waddo iyo qaabka ugu habboon ee haatan dadka soomaaliyeed uga taxadari karaan coronavirus iyo saameynta dunida oo dhan uu ku leeyahay waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya doctor shaafiic cumar oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed isagoo muqdisho jooga ayuu qadka telefoonka ee barnaamijka ka qaybgelaya waxaa sidoo kale barnaamij ka qaybgeli doonaa oo bulshada rayidka nagala jooga ibraahim xuseen baafo oo jooga magaalada jowhar waxaa stuudiyaha sideeda ee radio muqdisho marti igu ah sheekh cabdulaahi axmed garuun oo ka mid ah asna culimmada soomaaliyeed oo dhinaca diinta nagala jooga dhammaantiinba soo dhowaada ugu horeyn waxaan rabaa inaan ku horeeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in shan milyan oo dollar ee dowladdu u qoondeysay la tacaalidda coronavirus iyadoo qofkii ugu horreeyey ee qaba coronavirus ee laga helay dalkeena sida wasaaradda caafimaadku ay sheegtay sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in goobaha waxbarashada muddo shan iyo toban maalmooda la fasaxay dowladduna ay dadaal weyn ku bixinayso sidii looga hortegi lahaa caabuqaas in dadka soomaaliyeed uusan ku faafin
bismi illahi raxmaan raxiim sida aad ka maqasheen shalayta hay-adaha caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in wadanka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka loo yaqaano coronavirus waxaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqaya inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraad ah dowladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka u ah sidii looga hortegi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta dowladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doonno xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaa iyo hadda waxaan rajaynaynaa inaan samayno ugu yaraan labo ama saddex xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada waxaa ku socota shaqo qalabayn iyo maalgelin si uu ula tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas haddaba si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee howshan ku howlan si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan eh, shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro eh, iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan shan iyo toban maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino dowladdu waxay eh, kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujinno wax ka qabadka cudurkan waxay xukuumaddu maantay meel gaar ah dhigtay shan milyan oo dollar oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondayno oo lagula tacaali doono eh, cudurkan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayuu ahaa Eh, sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhu shan milyan oo dollar ayaa dowladdu u qoondeysay eh, la tacaalidda eh, coronavirus eh, kaas oo dhibaato ku ah adduunka oo dhan Eh, sidoo kale dowladdu waxay samaysay xarumo lagu- loogu talagalay in lagu karantiilo eh, dadka caabuqan eh, uu ku dhaco iyadoo qofkii ugu horreeyey eh, laga helay soomaaliya sida wasaaradda caafimaadka horeyba ay u sheegtay Eh, waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo doctor shaafici oo ka mid ah dhakhaatiirta muqdisho Eh, doctor soo dhawow eh, ka waran khatartan eh, caabuqa coronavirus eh, iyo dowladdu dadaalka ay ku bixinayso eh, maxaa la dhihi karaa
waa dhawahay aboowe waa mahadsan tahay shukran horta neo cudurkan co- coronavirus ama covid nineteenka hadeertan waxaa waaye waa cudur oo bandemiga waaye oo worldwide ah oo adduunka oo dhan gaaray annaka keliya soomaaliya ma hadeertan nagu eko wadamadii deriska ahaa iyo inta ugu badan wadamadii caalamka wuu wada gaaray dabcan dadaal way bixisay dowladdu insha allah hadeertaanna kuma yaro inay sii laba jabaareysana waa rajeynaa khatarta ugu weyn hadeertaan ee caafimaad ahaan dadka ay geli karaan waxa waaye ama ee la dhibtoo karaan dabcan waa meelihii caafimaadka in loo sii berbergareey lagu karantiili lahaay laguna qaban lahaay waxyaabaha yaryarka ee life supportka u ah ama palliativeka u aho loola tacaalayo oo aan wixii ay la imaadeen calaamad ah looga daaweyn lahaay sidoo kale waxaa muhiim ah dadka laftarkooda in wacyigelinta ay dhegeystaan wasaaradda caafimaadka ka baxayso iyo hay-adaha oo dawliga ah iyo kuwa kaleeto oo aan dawliga ahayn si ay u helaan talooyin joogto ah oo ayaga naftooda iyo ehelkooda iyo bulshadaba anfacayo dabcan annaku waxaa ku jirnaa markii loo eego caafimaadka wadamada ay ku badan yihiin cudurada infectioska ama cudurada faafayo ay ku badan yihiin oo maxaa la isgaarsiin karaan sababtoo eh waxaa waaye waa wadan waxaa iska nahnay markii la joogo low socio economic states iskahoo dhaqaalahooda iska yar yihiin dadkoodii waxyaabo fiican oo ku filan aysan helin biyo nadiifa aysan helaynin maxaa la dhahaa guryihii dadka qaarkood maybe dadka iska danyar ay iska yihiin guryo karudo isku dhow oo buushash ama kaamam ama wax isku dhadhow oo ay u nugul yihiin cudurka inay isqabaqabadsiiyaan oo midna midka kale uu u gudbiyo so marka waxaa muhiim eh, abu adoo mahadsan si guud hadaa usoo koobo dadka talooyinka wasaaradda iyo dadka caafimaadka ay soo jeedinayaan in ay qaataan dowladdana waa ku ammaanaynaa dadaalkeeda in ay sii laba jabaartana waa rajaynaynaa Eh, doctor shaafi adigoo mahadsan eh, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii eh, soomaaliya waxay sheegtay in eh, guud ahaan duulimaadka dalka dibaddiisa ka imaada la joojinayo eh, sidoo kalena eh, dadka hadda wadamada uu ku dhaco ka yimaada ayagana waa la karantiilaa eh, iyagoo xataa aan weli laga helin eh, saameynta eh, caabuqan marka siyaabo kale oo dadka ay ku kala qaadi karaan miyaa jira haddii eh, dadka dibadda ka yimaadana la joojiyo hadda iskuuladii iyo goobihii waxbarashada guud ahaana la fasaxo ee sidoo kale meelaha la isugu yimaada la joojiyo siyaabo kale oo lagu qaadi karo caabuqan oo ay ka mid tahay ee, nadaafad darrada ma jirtaa
ne waa mahadsan tahay shukran adaa maxaa la dhahaa kheyr laa ku siiyo horta waa sax waa soo dhaweyna ani waana dhiirigelinaynaa maxaa la dhahaa waanu ku ammaanaynaa dowladda federaalka in ay joojiso duulimaadyada internationalka ahaa sababtoo ah maxaa la dhahaa waa meelaha ugu badan oo riski factorka nooga imaanaya waayo annaka oo dibadda nooga imaanayin dabcan waxaa laga yaabaa cudurka badana xilli huuriskiisa cudurkan markii la joogo uu- hal waxaa la dhahaa toddoba maalin ilaa afar iyo toban maalin la dhahaa incubation periodkiisa oo qofka uu ku dhaco wuxuu isqari karaa oo calaamadaha jirkiisa uu ku qarsa karaa oo uusan banaanka usoo bixi karin wax la eg toddoba maalin ilaa afar iyo toban maalin Mhm.
so haddana waa dareemeynaa maxaa la dhahaa machine ama tools oo qualified ah oo maxaa la dhahaa waa ah, weli hadeertan wadamo badan oo soo gargaara ayaa jirto so horta midkaas koowaad waa mid maasha allah dhiirigelintiisa wata waana bogaadina in maxaa la dhahaa dadka dibadda ka Eh, imaanaya siyaabaha lagu kala qaado karaantiida.
su-aasha haddaa u gudubta Eh, su-aasha ka kala qaaditaankiisa abo uu tiro badan yahay cudurkan cudurada faafa uu ku jiraa oo dadka dadka kale ay u gudbi karaan oo cudurkan badanaa waxaa lagu kala qaadaa markii la kala qaadayo qof qabo in ee, ku soo gaarto hindhisadiisa tusaale ahaan markuu hindhiso wixii kasoo baxay afkiisii in ay soo gaaraan jirkaaga tusaale indhahaaga inay gaaraan inay afkaaga soo gaaraan waxaaga inay soo gaaraan sidoo kale waxaa lagu kala qaadaa qufaca waa lagu kala qaadaa qof hadduu kugu qufco droplets ay kasoo baxaan waa lagu kala qaadaa sidoo kale waxaa lagu kala qaadaa sida hadda la xaqiijiyey bytajinka waa lagu kala kala qaadaa oo maxaa la dhahaa tajinka waa factors na gudbinayo cudurka soo hosgala maxaa kaleeto lagu kala qaadaa haduu ilaa ku yimaado qofkii walax contact ah ama ha noqoto miis ama ha noqoto wax kaleeto tusaalehaan dharkiisii ama waxyaabo la xariiro in aad uu asagoo infected oo xanuunsan uu taabtay ama uu asaga la xiriiray in aad saacado gudahood kula xiriirto iyadana waxaa waaya risk factor ay keeni kartaa inaa u nuglaato cudurka aa qaadid ay keeni kartaa waa ta oo waa dadka mahadsantaa marka- doctore waa kugu soo laabanayaa Eh, waxaan siinayaa ibraahim baafo oo jooga eh, jowhar Eh, ibraahim soo dhow waa kaaga mahad celinaynaa inaa barnaamijka nagala qayb geshid Eh, waxaa joogtaa eh, magaalada jowhar oo eh, ha waa tahay
aad iyo aad idin salaamaya marka hore waa waa tahay marka ibraahim eh, ka waran hadda dadaalada la wado oo ku aadan in laga taxadaro eh, eh, coronavirus inuu bulshada ku dhaco annagoo og in eh, duruufo badan ay ka jiri karaan eh, deegaanada gobollada ah oo eh, biyaha laga yaabo inay yar yihiin sidoo kalena eh, ay ku badan yihiin webiyada iyo eh, waxyaabaha keeni kara nadaafad darada
Eh, aad iyo aad aa mahadsan tahay Eh, cudurkan oo waa cudur eh, inta badan faafa oo kamid ah cudurada faafo Eh, wuxuuna saameyn u geystay guud ahaan eh, soo eh, guud ahaan dalalka adduunka ku yaalo Eh, ka eh, hirshabeelle ahaan eh, wasaaradda caafimaadka waxay wadaa wacyigelin bulshada looga hortegi lahaa inuu soo gaarin cudurkan eh, protection ama difaac maadaama eh, deegaanadan ay maraan webiyo inta badan ay saa- saameyn badan mar haddii uu soo gaaro oo sameyn karo faafin badan ama cudurkan eh, meelo horle uu kusii faafi karo marka eh, waaxyaha wacyigelinta ama kuwa la yiraahdo eh, c h w ama waaxyada wacyigelinta caafimaadka waxay wadaan eh, cudurkan sidii looga hortegi lahay dadkan loogu wacyigelin lahay eh, inay nadaafada ku dadaalaan waa taa waa kugu soo laabanayaa eh, ibraahim baafo Eh, waxaa stuudiga sideeda radio muqdisho nala jooga eh, sheekh cabdulaahi axmed garuun oo kamid ah culamada soomaaliyeed Eh, sheekh soo dhowow bal ka waran eh, hadda dhinacii eh, mataqaanaa dhakhaatiirtii way hadleen oo way sheegeen sida ugu habboon ee looga hortegi karo ururada bulshada rayidka eh, qaybahooda kala duwan waxaa nagala jooga ibraahim baafo oo asna eh, sheegaya in wacyigelin badan loo baahan yahay haatanna wasaaradaha caafimaadka dowladda iyo dowlad goboleedyadaba ay wadaan marka ka waran dhinaca diinta eh, waxyaabaha loo baahan yahay in la raaco marka musiibooyin noocan oo kale ay yimaadaan
Eh, بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Eh, diinteena islaamku eh, kun iyo afar boqoloo sano ka hor waxaad moodaa tacaaliimtii ay bixisay iyo yacni hadyigii nabiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh ayaa ugu badan waxyaaba hadda la isfarayo oo lagu baraarugay Eh, haddii aan fiirino dhinaca ama eh, karantiilka ama qofku inuu iskontaroolo diinteenna waxay ka hadashay eh, intaasoo sano ka hor oo haddee mar haddii nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh eh, uu tilmaamay haddii masalanba magaalo oo kale cudur uu ka dilaaco sidii daacuunkii oo kale in aan qofka ku jirana uusan meeshaa ka bixin qof kalena banaanka uu ka soo gelin marka inuu qof kale banaanka ka soo gelin waa la fahmayay oo qofkaas inuu khatartaas eh, uusan uusan ku dhicin bay ahayd laakiin xilligaa aada looma fahamsanayn qofka ku jiraahu inuusan bixin oo isagoo hadda waxba dareemin oo caafimaad qaba inuusan bixin waxay ka dhigan taha marka hadda waxaa la ogaaday de qofkaasu isagoo caafimaad qaba waxaa dhici karta cudurkii inuu isagu ku- qarsan yahay.
ku qarsan yahaa dhici karta marka waxaa weeye waa karantiilkii iyo yacni eh, sidaa inuu isu gudbinta aysan dhicin ayay diinteenu islaamku eh, wax badan sidaa uga hadashay Eh, sidoo kale eh, iska dhaaf dadkii wuxuu nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh xoolihii xataa ayuu ka hadlay oo wuxuu yidhi laa yuridu mubridun calaa musixin macnaha geel oo kale iiraadka geelaa laga macnaha geelaan haddii uu xanuunsan yahay candho amba waxyaabo kale cudur uu qabo ee ariga sida cudurrabaa ku dhaca yani inaan lagu darin mid caafimaad qaba midkaa inaan lagu darin waa karantiilka wey waxa weye marka ee, nabigeenu salaatu wasalaam si baraatico isagana u samey wifdi baa jiray u yimiday oo reer taqiif ahaa waxaa ku jiray marka ruux xanuunsan oo jirkiisa judaam qabay ee, nabigu salaatu wasalaamu caleyh ninkii wuxuu fariin buu u diraa inuu meeshiisa joogto m- halkiisa uusan soo dhaafin banaanka meesha ay ku furteen iyo wuxuu yihi marka inaa qad baayacnaaka farjic halkaagan kuula ilaa saxaabadii ka- raggii kale nabigay la mubaayacoonayeen gacantay gelinayeen nabi wuxuu ku yidhi adiga sidaasaan kugula mubaayacoona iska soco meeshaada iska noqo baycadaad waad qabtaa huwi annaga haddaan islaan yaan laysa salaamin yaan yacni sidaa la wahaynin marka diinteena islaamku sidaas bay ay uga hadashay dhinaca kale haddaan fiirino ee ka hortagi bay ahayd taas haddaan fiirino dhinaca kale waxyaabaha ama dahaaradii ama sidaa laysfaraayo hadee waa in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin qur-aanka baa sidaa nooga hadlaya ilaahay subxaana watacaala mar walba kuwa dahaaro qaato isnadiif inuu jecel yahay nabigu wuxuuna amray inaan jirkeyna nadiifino guryaheyna nadiifino oo nadifuu afniyatakum waa aqaladii iyo halkaas oo kale walaa tashabahu bilyahuud ee, arrimahaas oo dhan waxayna tusinayaan yacni cibaadaadkeyna haddaan usoo aadno haddana qofka eh, ilaa shan mar ayuu weysaysanaa ka badan inuu weysaysta dhici kar maxaa qofka dadka muslimiin qaar baa kulama uu uu musqushi galo halkaa ayaa ayaa sii weysaysto inay weyse la-aan joogaanba marka waxaa eh, in ka badan inuu weysay laakiin ugu yaraan eh, salaadahaas laga rabo u weysaysanayaa waxay diinteynu eh, nafartay oo nabigu nagu tawjiihiyey qofku markuu soo kaco hurdada kasoo kaco inuu gacantii gacmihiisa dhaqo hal gacan kaligeed lama dhaqi karo laakiin labadii gacmood baa laysku dhaqaya soo ma isagoo dhahaya lac- gacantiisu me wax xalay kusoo kordhay iyo meelay bariday ma oga warba kama hayo waxaa la tilmaamaa yacni in qof yidhi see gacantayda meelaha halkaa markaasuu habeenkii dambe wuxuu ka kacalay gacantiisa oo meel xun ku jirta marka waa ilaa hadalka nabigu waxoogaa wuxuu doonay inuu isku aad bay marka diinteena islaamku yacni eh, eh, uga hadlaysaa oo yacni ama tacaaliimta ku sugan oo aad iyo aad qaaliga u ah ayay waxay noo tilmaamayaan inay wax ka hortag ay yihiin oo mar walbaba eh, sidii amba xagga dhinaca nadaafadda ha noqoto Eh, nin baa yacni eh, wuxuu leeyahay la yidhaahdo alyaafici Eh, dhakhaatiirti ayaa waxay leeyihin gacmihii hala dhaqdo macnaha mar dambey kusoo bad- barb- eh, yacni baraarugeen hadda yacni sida hadda wasaaradda caafimaadka ay ku talinayso hadda marka cudurrada noocaan oo la arko laakiin annaga diinteyna ayaa weese qaadki qofku intuusan wax cunin inuu gacmaha iska dhaqo hadduu cuno kadib inuu iska dhaqo eh, yacni intuusan hurdin inuu weese qaato oo isagoo nadiifa uu seexdo markuu hurdada kasoo kaco inuu gacmihiisa dhaqo eh, weesidii waxaa ku jirta luqluqashadii waxaa ku jirta sankii oo biyo lagu jiidayo corona waxay leeyihin weliba meelaha uu ku qarsoomo hadda sanka dhexdiisaa ka mid ah in sankii sidaa loo nadiifinayo marka diinteena islaamku waxa weye waa aad bay hore hore u sheeg.
aad bay uga hadashay Eh, waata waa mahadsantaha sheekh garoon waa kugu soo laabanayaa ibraahim baa fahansiinaya ibraahim baafo eh, bulshada rayidka eh, gobolka shabeellaha dhexe ama hirshabeelle ayaa ka mid tahay haddana waxaa joogtaa jowhar marka ka waran eh, dadaallo adinku ma wadiin oo ku aadan inaad dadka wacyigelisaan tusaale eh, dadka webiyada u dhow eh, eh, mataqaanaa iyo dadka kale haweenka carruurta isugu jiraba
Eh, si fiican eh, wacyigelinta toddobaadkan markii dowladda federaalka ku dhawaaqday in eh, qof ka mid ah eh, eh, soomaaliya uu soo gaaray Eh, waxaa la wadaa wacyigelin Eh, waxaa la dhahaa alcilaaju khayru min addawaa ka hortaga ayaa ka fiican iska daaweynta marka ka dhalinyaro ahaan eh, eh, ka reer jowhar ahaan eh, anagoo kaashanayno hay-adaha oo dowladda ka shaqeeya wacyigelinta iyo kuwa aan dowliga ahaynbo waxaa wadnaa eh, wacyigelin eh, si bulshada ay u qaataan eh, inay ka hortagaan eh, cudurkan coronaviruska sidoo kale waxaan dadka u wacyigelinaa inay ku dadaalaan nadaafadda Eh, nadaafadda waxa waaye eh, waa wax u wanaagsan nadaafatu nafsi min aliimaan aa lahaa marka dadaalo xoogana wadnaa walaal
doctor shaafi aan siinaya doctor shaafi eh, soomaaliya eh, hadda kiiska ugu horreeya ayaa laga laga laga helay eh, dowladdana tallaabooyin badan ayay qaaday iyadoo hal hal qof oo keliya eh, laga hela marka eh, dadka qaarna waxay leeyihiin eh, dowlado badan oo caalamka oo weliba dowladaha reer yurub ay ka mid yihiin ayaa isdhigtay eh, kadibna cudurkii wuxuu gaaray heer aysan waxba ka qaban karin marka eh, ka waran dadaalada la sameynayo dowladdu ay wado iyo weliba kiiskan sida haatan oo afrika oo dhan ugu yaryahay soo ma aada uma badna dadaalada dowladdu ay wado
waa mahadsan tahay maxaa la dhahaa kheyr allah ku sii horta dowlado badan oo reer yuruba oo naga miisaaniyad fiicnaa nagana dhaqaalo fiicnaa heerkooda caafimaadna uu naga sareeyey waxaa jiro ilaa iyo hadeertan xakameela spain iyo maxaa la talyaaniga oo hadeertan khayladaan weydiisanaya w jo iyo wadamadii kaleeto waa sax waa runoo dowladda bu way dadaashay ilaa kheyraas iyo maxaa la dhahaa waanu ku amaaneynaa wixii markaas hadee la sameyn karani waa la soconaaho wadanku xaaladiisu waa iska maasha allah in ay sameyso waa ku qasban tahay oo dalka ayadaa u dawlad ah oo cid kaleeto maanta wixii sameyn laheyd lama haayo marka taas waa dadaal mudan inay sii wado un baa hadeertaan laga rabaa ganacsatada daawoleyda ee laftarkoodana dadka ay u fududeeyaan agabka dadka ay u baahan yihiin ee protectiveka ee difaaca ah ee cudurkan looga hortago sida alcoholkii iyo face maskigii gloveskiii dadka inaan lagu sii maxaa la dhahaa hadeertan qaaliyeynino sida hadeertan aan ujeedno ee loo raqiisiyo hoos loo soo dhimo qiimahooda si qof walba ama qoys walba uu u helo wixii uu u baahan yahay meeshaasna wax yar in la fiiriyaa jeclaan lahayn waa maasanta doctor shaafici kugu soo laabanaya sheegarin soo dhowow waxyaaba marka hadda loo baahan yahay in diiniyan la qaato markii musiibada noocan oo kale ay timaado oo dadka soomaaliyada aa kula dardaarmaysa miyaa jira
mar kastoo musiiba timaado waxyaabaha in loo ordo loo baahan yahay waxaa weye waa fafiruu ilallah in xagga alle loo cararo in alla bariga la badsho oo qof walbaba ilaahay ay barido in yacni qofku dadku ilaahay u tooba keenaan oo yacni la duceysto iyo adkaartii nabiga salawatu llahi wasalaam kasoo aroortay yacni in in lagu dadaalo oo ducooyinkii yacni cuduradaas iyo waxyaabahaas oo kale oo noo jideeyay in looga duceysto oo ay kamid tahay ducadii ahayd allahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami wa min sayi'i اlasqaami marka wa min sayi'i اlasqaami cudurada xunxun oo dhanaan ilaahu kaaga magan galay halkaa bay soo gelaysaa sheegaru marka dadka qaar waxaa jira iska aaminsanaa markii fayraskan uu bilaabanaya dadka islaamka kuma dhaco iyo aragti noocaasa musiibadana sida diinta lagu sheegaba dadkao dhan ay camimtaa marka ay timaado marka ka waran dadka aragtida noocaasi weli iska qaba maxallada
mar walbaba diinteenu islaamku waxay qabtaa qofka muslimka ah inuu inuu taxadur iyadoo allana uu tala saaranayo oo tawakalki uu sameynayo oo ilaahay uu aaminsan yahay islamarkaasna inuu taxadarkii sameeyo oo waxyaabihii tallaabooyinka loogu talagalay maxaa l nabigeena salawatu waslam nin baa u yimiday markaasuu wuxuu yihi ma ilaahay miyaan tala saartaa mase waa dabradaa ratigayga nabigu wuxuu yidhi dabro ilaahay kadib ilaahay tala ilaahay tala saaro marka waa inuu la yimaadaa waxyaabihii laga doonayo kadibna ilaahay uu tala saarta wa waa mahadsan tahay ibraahim aasiinaya ibraahim baafo hadda deegaanada aad joogto kale waxaa la sheegay in baaritaano casriya iyo aysan oolin sidoo kalena hargabkan hadda coronavirus wuxuu kusoo aadaya iyadoo soomaalida gaar ahaan deegaanadaas camal dadka ku nool hargabka uu kusoo laalaabto marka ka waran ma laga fikiraya khatarta in cudurkan oo kale si aan taxadar la-aana oo ugu faafo dadka ku nool deegaanada aad joogto kale
waa mahadsan tahay marka hore cudurkan waa cudur horta saameyntiisa aada u badan tahay si sahlanna ku faafo marka horta ilaah naga haayo waxaa waaye waxaa cudurka looga hortegi karaa kuwa in alla kacabsiga la badiyo ilaahay loo laabto sidoo kale bulshadu waxay ubaahan tahay in la wacyi geliyo maadaama wasaaradaha hirshabelle iyo wasaaradda caafimaadka ha walaaca oo xagga qalabka iyo mataqaanaa ma qabtiin iyo dadka xataa aan aaminsanayn in cudurkan oo kale ay uusan uusan qabin oo kale maadaama hargabka uu kusoo laalaabto dadka deegaanada webiyada ku nool oo kale
horta ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadka hirshabelle iyo hay-adaha kalama haystaan agab horta lagu gaaro cudurka coronaviruska
waa ta waa mahadsan taha bulshada waxay ubaahan tahay bulshada waxay ubaahan tahay wasaaradaha waxaa loogu baahan yahay inay keenaan agabkii coronavirus lagu baari lahaa sidoo kale waxaa loo baahan yahay hay-adaha inay diyaariso dad wacyigelin ku sameeyo arrinkan coronaviruska wa- waa mahadsan tahay doctor shaafi ayaan siinaya doctor shaafi eh, adiga laftirkaaga hadda goobaha caafimaadka waa ka shaqeysa eh, waxaan leeyahay dadka caafimaadka iyo dhakhaatiirta ka shaqeeya eh, laftirkooda waa dadka ugu nugul in cudurkan ay qaadaan eh, sababtoo ah eh, dad badanaa maalin kasta eh, isbitaalladaas daawooyin u doonta Eh, wadamada hadda uu ku- ka dilaacayna eh, dadka qaarkood iyagoo eh, isbitaallada waxay tageen ayn- inay isku ogeen cudurka dhakhaatiirtan ay isku ogeen marka dhakhaatiir badan ayaa cudurka saas ku qaaday marka khatar intee leeg ayaa dhinacaasna ka imaan karta goobaha caafimaadka
yo waa mahadsan tahay shukran maxaa la dhahaa horta dadka oo health care workerska ama dadka dadka xanaaneeyo oo caafimaadka ka shaqeeyo mar walba waxaa waaye waa qeyb kamid ah dadka u nugul ee xanuunka inuu ku dhaco sababtoo ah iyaku mar walba waxay si toos ah ula tacaalayaan qofkii xanuunsanaa ee jiranaay ee xanuunka uu haayay way jiraan cudurkan dadka waa usii kala nugul yihiin markii laga hadlaayo oo tusaale ahaan cudurkan hadda dilaacay oo coronaviruska dadka u nugul badanaa waxaa la dhahaa waa dadka ageka ah ama dadka cudurada coroniga qaba tusaale ahaan macnaa qofka da-da ah oo difaaciisa uu yaraaday ama dadka cudurada horay u difaaciisa u yareeyay qaba sida maxaa la sokortii iyo maxaa la dhahaa cuduradan oo chronic diseaseka cancerska iyo wixii lamid a dadka qabay marka waa muhiim dadka caafimaadka ka shaqeeya in ay taxadar gooniya ay qaataan ay muujiyaan waa Wa- waa tahay.
sidoo kale Eh, waxaa gabagabadii aan doctor-a muhiim ah dadka soo gaarnay, caafimaadka ka shaqeeyo eh, afro- waa- waa tahay.
dadka caafimaad ka shaqeeyo dadka bukaanada ah ee xanuunka qaba ee loo keenayo in ay si wanaagsan oo naxariis leh oo ehelnimo leh oo soomaalinimo leh in ay ula dhaqmaan waa muhiim iyadana oo qofka Eh, sidoo kalena ay laftiisa taxadiraan.
xanuunsanaa aysan ku abuurin Waa- waa tahay.
welwel iyo stress iyo cabsi geli karto inuu sii galo xaalado kale waa ta waa tahay doctor adoo soo koobay marka gabagabadii aan soo gaaranay eh, waxaa sheegtay dadka difaacooda uusan eh, wanaagsanayn in cudurkan ay u nugul yihiin marka waxyaabaha dadka caadiga ah ee aan xanuunsanayn laakiin difaacooda hooseeyo ama difaacooda aan ka warqabin waxyaabaha aad kula talinayso inay qaataan eh, si ay difaaca jirkooda u kordhiyaan maxay yihiin adoo hal daqiiqo soo koobaya waa maasanta horta cudurkan aflan waxaa lagu taliyaa in nadaafada kor loo qaado waxaa fiican dadka in ay mar walba ay ku dadaalaan in ay gacmahooda dhaqaan oo ay si fiican u dhaqaan weliba labaatan iyo sideed ilbiriqsiyo ka badan inay dhaqaan gacmahooda ayna ku dhaqaan inta badan biyo nadiif ah iyo saabuun ama haddii saabuun waayaan alcohol inay ku dhaqaan sidoo kale waxaa muhiim ah qof bini aadana hadduu isku arko xaaladaha calaamadaha cudurkan sida tusaale ahaan qandho ama maxaa la dhaha iyo qufac hadduu isku arko in uu ka dheeraado oo uusan tegin uusan la xiriirin goobaha bulshada ay iskugu imaato sida maxaa la dhaha jaamacadihii iyo iskuulaadkii iyo masaajidii iyo suuqyadii iyo maxaa la dhaha meelihii shirarday dhacayaan inkastoo ay Wa- waa shirarka mahadsantahay.
maalmahan in la qabtay wixii lamid ah sidoo kale waxaa muhiim ah qofku markuu qufacayo inuu isticmaalo wax yaroo sankiisa uu saaro ama tiish ama maro haddii uu waayana waxaa lagu taliyaa inuu gacantiisa qaybta xusulka intuu soo laabo uu ku hindisaa lagu taliyaa Doctor Waxaa Shaafi, kaloo aad lagu oo mahadsan.
taliyaa cuntooyinka si fiican in la iskaga karkarsho gaar ahaan cuntooyinka xoolaha hilibka iyo wixii la halmaalo in si fiican la iskaga kul- karkarsko waa waa tahay doctor shaafi aad aa umahadsan tahay sheekh garuuna siinaya Aad waa gabagabadii mahadsantahay.
haye sheekh
aada u mahadsan tahay waa horta sida ay talooyinkaas oo dhakhtarku bixinayo iyo ay waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka mid tahay anu kolley waxaan kusoo gebagabeynayaa eh, dadku inuu ilaahayna ay tala saartaan eh, adkaartina ay badiyaan oo yacni eh, weliba waa in adkaarta hadda wakti la siiyo oo idaacaduhu iyo dadki looga gudbiyo eh, way aad bay u fiicnaa lahayd marka inay sidaa u badiyaan oo eh, sabaax alwamas- walmasaa adkaartaas weliba eh, s- ku soo aroortay subaxdii salaada subax ilaa galabtii maxaa le nabigu salawatu llahi wasalaamu caleyh bismi illaahi aladi laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi samaai huwa samiicu alcaliim intaa saddex mar qofki yidhaahda eh, markuu waagu u baryo iyo marka galabtii yani wuxuu leeyahay balaayo ku dhici mayso Mm.
balaayo dhan Wa- wuu waa ka tahay xijaaban shi- shi- yahay.
eh, marka in sidaa ula yimaado Sheekh sheekh Garuu adigoo mahadsan marka musiibooyin noocan oo kale ah ama eh, wax ay yimaadaan soomaalida waxaa lagu yaqaan inay isku soo baxaan qur-aan akhristaan dugsiyada la fasaxo eh, culummada qur-aan akhrisa ay ku baaqaan marka arrimahaas maxaa maxaa waa waa alla barigay ka mid tahay wala arrimahaas dadku inay eh, is- yacni ilaahay baryaan si jaamaca iyo si kali kaliyaba la baryo qur-aan akhriskii eh, la badiyo qofkuna qof walbaba uu ilaahay oo baryo marka waa waa sidaas wey aadaa umahadsan tahay aadaa umahadsan tahay waxaan umaad celinayaa martida barnaamijka oo ugu horeeya doctor shaafiic cumar oo kamid a dhakhaatiirta muqdisho ee waxaan kaloo umaad celinayaa ibraahim xuseen baafo oo kamid a bulshada rayidka ee gobolka shabeellaha dhexe asagoo jowhar jooga ayuu qadka telefoonka barnaamijka uga qaybgelayay stuudiyaha sideedaad waxaa marti inoogu ahaa sheekh cabdulaahi axmed garuun oo kamid ah culimada soomaaliyeed gebi ahaantiinba aadaa umahadsantiin intaa mar kale barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo
wauliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid wauliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan